wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa kusoo gebagabeysay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle kulanka ansixinta siyaasadda maamul daadejinta maaliyadeed ee hirshabeelle iyadoo halkaasi lagu ansixiyey siyaasadda kadib markii lagu daray wixii ay bulshada u arkayeen in lagama maarmaan ay u yihiin siyaasadda kulanka waxaa ka qayb galay xubnaha golaha deegaanka degmada jowhar maamulka degmada jowhar maamulka gobolka shabeellaha dhexe odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka dadka baahiyaha gaarka qaba iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa cismaan maxamed mukhtaar baari
nidaamka maaliyadda waa soo dhaweyneynaa haddaan nahay dowladda hoose waxaan qayb ka nahay dowladaha hoose ee dowladda hirshabeelle waxaan xaq u leenahay in howlaha dowladda hoose ay qabsan lahayd in intaan ay ka tashatona waa soo dhaweyneynaa in intaan maxaa la dhahay ay maanta mas-uuliyad ay ugu yihiin reer jowhar wada tashigeedana ay magaciisii ay meel mari doonaan wixii ay gaaraan ay noqon doonto in reer jowhar ay wada gaareen waxaan leenahay waa soo dhaweyneynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay wada shaqeyn wacan
waxaa ugu dambeyn kulanka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle nuur jaake waa barnaamij lagu diyaarinayo siyaasaddan haddii dowladnimo lagu shaqaynayo xeerar iyo nidaam iyo siyaasada lagu shaqeeya waa in siyaasado iyo xeerar la refeergareeya ay jiraan dadkana lagu kala hagaa dadka bulshadu waxay ku wada socon karaan inay dabaqaan islamarkaana ay ilaaliyaan shuruucda iyo xeerarka dowladda hirshabeelle u yaallo oo uu ku hogaamiyo madaxweyne cali guudlaabe aqoon isweydaarsigan maanta wuxuu astaan u yahay tallaabo muhiim ah ee loo qaaday geedi socodka ku aadan taabagelinta hab dowladeed oo ka jawaab celinayo isla xisaabtan hufnaan iyo maamul daadejin maaliyadeed ma aha keliya hab farsamo wuxuu tiirdhexaad u yahay kulankan awoodsiinta dowladaha hoose maadaama wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqayso dowladaha hoose waxay inta badan ka shaqaysaa inay awood siiso oo embowerin ku samayso siday awood u heli lahaayeen oo shaqooyinkooda ay ku gudan lahaayeen arrimahan dowladaha hoose sidoo kale waxay lagama maarmaan ah kulankan uu diiradda saarayaa tayeynta adeeg bixinta iyo soo dhoweynta dowladnimada shacabka loo dhoweeyey dowladnimada marka shacabka loo dhoweynayo waa dowladaha hoose oo laga shaqaysiiyo dowladaha hoose matalaad ay ku joogaan dadkaas matalaadka ku jooga haddii laga shaqaysiiyo shacabkana adeeg bixintii iyo matalaaddii dhabta aad uga helayaan kulankan lagu ansixinayay siyaasadda maamul daadejinta maaliyadeed ee hirshabeelle ayaa ah mid kor u qaadaysa mid kor u qaadaysa siyaasadda iyo horumarinta maaliyadda hirshabeelle